toban ka mid ah macalimiinta wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay sana dugsiyeedkan dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khitaab ee magaalada beledweyne macalimiinta uu qaatay dugsiga ayaa waxay bixin doonaan maadooyinka carabiga tarbiyada iyo maadooyinka laysku yidhaahdo cilmiga sayniska ah maamul ku-xigeenka dugsiga cumar bin khitaab cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle ayaa sharaxaad ka bixiyey fursadaha ay siiyeen mucalimiinta kasoo qalinjibiyey jaamacadaha magaalada beledweyne sanadan
tiro ka mid ah dhalinyarada magaalada inay fursado shaqo ka helaan dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab runtii fursadahaas waxaan is leenahay waxay qeyb ka yihiin fursadaha inta badan dugsiga uu siiyo ardayda jaamacadaha kasoo qalinjibisay waana wax loo baahan yahay waana wax loo baahan yahay runtii sidoo kale mana mana ahan baahida jirto ee shaqo la-aanta wax dabooli kara ma ahan intaas inka badan ayaan rajeyneynaa inaan fursad fursad shaqa aan siino hadduu alla idmo runtii dhowrka qof ee aan siinay ilaa shanta shanta qof ee aan siinay fursadda shaqo waxaan ku xulinay procedures nidaamyo dugsiga u degsan kaasoo habraacyadiisa ay ka mid yihiin in qofka imtixaan laga qaado qaab waxbarashadiisa iyo waxa hadba uu soo bartayna lagu qiimeeyo marka runtii alxamdulilah tartankii ay galeen shantaa qof ayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa ku soo saaray iyaga ayaana hadda shaqeeya marka waa wax loo baahan yahay runtii in fursado loo abuuro dhallinyarada magaalada qaar ka mid ah mucalimiinta fursadda shaqo ka helay dugsiga cumar bin khitaab ayaa sheegay in fursadoodii ugu horeysay ay tahay islamarkaasina ay ku faraxsan yihiin in qalinjibintoodii jaamacadda kadib ay helaan shaqooyin ay ku gaari karaan shaqooyinka kale ee hamigooda uu yahay insha allah iskuul cumar bin khitaab waxaan ka qabtaa shaqada xisaabiya ama waxaan ka ahay madaxa maaliyadda dugsiga cumar bin khitaab qeybtiisa hoose iyo qeybtiisa primary dhexe iyo qeybtiisa sarawa wallaahi horta aaday ugu mahadsan yihiin maamulka dugsiga cumar bin khadaab marna waxaa macalimiinteydii marna maamulkii ahaa in ay fursad siiyaan si ay iskuulkooda wax kusoo barteen aadar maanta dad dar wax kusii baraan jiilka ayay ka dambeeyey ay wax ku baraan waxaan kula talalay maamulada dugsiyada ku yaala gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne in dhallinyarada iskuuladii ay wax soo bareen dhallinyaradii wax soo baray iskuul walba dhallinyaraha ka baxday ee aqoonyaano uu leeyahay iskuul walba in ay fursad siiyaan kadib sana dugsiyeedyada jaamacaduhu marka ay dhammaadaan ardadu waxa ay shaqaraadin ka sameeyaan guud ahaan xafiisyada deegaanada iyo goobaha shaqada taasi oo suurtagelisa in uu sii noolaado hamiga ardayga waxbartay ee jaamacadda dhameeyey